galab wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington magaalada muqdisho waxaa maanta gaadhay madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo iyagu ka maqnaa heshiiskii lagu gaadhay shirkii dhuusamareeb saddex madaxdan ayaa la filayaa inay kulamo la yeeshaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo mas-uuliyiin kale warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdule saacado badan ayaa loo taagnaa cadceedda garoonka aadan cabdulla soo dhoweynta madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland maanta waxaana aada loo adkeeyay ammaanka magaalada muqdisho ciidamada amniga waxay xoreen wadooyinka waxaana adkeyd isu socodka magaalada garoonka waxaa ku sugnaa siyaasiyiin ka koobnaa labada gole dowladda bulsho iyo duqa magaalada muqdisho soo dhoweynta madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo siciid cabdilaahi dani waxay kusoo beegmaysay xilli khilaaf siyaasadeed uu kala dhexeeyo dowlada dhexe soomaaliya gaar ahaana iyagoo dhowaan ka baaqsaday shirkii dhuusamareeb saddex waxaa jira dhowaan kulan siyaasadeed ay ku yeesheen magaalada garowe labada madaxweyne waxaana kasoo saareen warmurtiyeed rajadiisu ahayd in dib loo ambaqaado wadahadalada waxaa jiri doona shir u dhexeeya madaxweynayaasha maamulada puntland jubbaland iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ma cadda ka qaybgalka madaxweynayaasha galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed shirkaasi waxaa sidoo kale aan caddeyn in gudoomiyaha gobolka banaadir qeyb uu ka ahaan doono sidoo kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe wuxuu khilaaf siyaasadeed oo aada u fogaada uu kala dhexeeyey dowladda dhexada soomaaliya waxaana jirta in muddaaba inuusan imaan magaalada muqdisho xaaladda siyaasadeed oo labada dhinac oo kala fogay darteed wadahadalada hadda dhex maraya dowladda dhexada soomaaliya iyo labada madaxweyne wuxuu daba joogaa ka baaqsashadii shirkii dhuusamareeb saddex waxaana xilligan xaaladda siyaasadda soomaaliya maraysaa meel kala guura markaay timaado waqtiga u haray hay-adaha dastuuriga waxaana waxyaabaha ugu waaweyn aada isha loogu hayo ka mid a qabsoomidda doorasho dalka ka dhacda oo heshiis lagu yahay midaynta aragtida siyaasadeed iyo helidda xukuumad gaarsiisa dalka doorasho in hadda loo magacaabo dalka cabdulqaadir okey v o a muqdisho